takbiirta salaada ciid ayaa saaka laga oogayaa masaajida waaweyn ee ku yaala muqdisho dadka ayaa u diyaargaroobaya saacadaha soo socda inay dukadaan salaada ciidda fagaarayaasha barkhadaha iyo masaajida waaweyn dadka qaarkood ayaa bilaabay inay sii gaaraan waqti hore si ay salaada ugu dukadaan oo halkaas ugu sii diyaargaroobaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ugu hambeliyay bulshada soomaalida ee soo sooma bishii barakeysneeda ramadaan maalinta koowaad ee ciidulfitriga ummadaha muslimka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan uga hambaliyeeyo ciidda soonfur waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan rabaa una sheegayaa shacabka soomaaliyeed in ay isgacan siiyaan isgarab galaan ay isku caawinaan ay saacidaan dadka masaakiinta ah gaar ahaan agoonta iyo barakacayaasha ah hadduu ilaahay raali ka noqdo waa dad u baahan gacantiina waa dad soomaaliyeed waa dadkii walaalaheenan waa dad muslin ah mar kastana waxaa loo baahan yahay inaad is saacidaan irxamuu min fi larli yarxamukum min fi samaai waxaan rabaa halkaan inaan ilaahay ka baryo subxaanahu watacaala inuu naga aqbalo acmaashii aan la nimin soonka ay ugu horeyso soonka salaada iyo dhammaan camaalihii wanaagsanaa oo aan qabanay bishaan barakaysan ee ramadaan waxaan kaloo rabaa in aan ummadda soomaaliyeed ku baraarujiyo inay ka shaqeeyaan nabadgelyadooda horumarkooda iyo barwaaqadooda ilaahayna qaluubtooda isku soo jeediyo waxaan idin leeyahay sanadkan sanad ku xiga ilaahay hanugu gaarsiiyo barwaaqi iyo bashbash kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dadka muqdisho ku nool oo maantay u taha maalinta koowaad ee ciidulfitriga ayaa saaka iskugu tegaya goobaha waaweyn ee dadku salaadaha ay ku oogaan iyo masaajida waaweyn ee muqdisho waxaana kusoo beegmaysaa ciidan iyadoo weli saameynta covid nneteen uu ka jiro soomaaliya iyo guud ahaan dunida cabdulqaadir okey v o a muqdisho
Masha